asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebayd mahayo badanaaba aynu ku jeexjeexi jirnay amuuraha farada badan ee noloshii soomaalida hore iyo nolosha maantada aynu ku sugannahay iyo waxyaalaha horteenna ka dhacahaya intaba khusaysay waana nolosha soomaalida ee u baahan taariikhiyan iyo qiyaas ahaan qiimo ahaan tusaale ahaan nooc ahaan iyo asalkeennii iyo faraceennii iyo raadkeennii iyo waxyaalihii jiray inama muujinays waa xubinta murtida maanta ee wixii soomaalidii hore ceeb ka ahaa kuu ceebaynays wixii soomaalida maanta ama soomaalidii dhexe caadi ka ahaana kuu muujinaysa soomaalidii hore wixii ay u taqaanay haddii ilahay kuusama ogol yahay caadiga ay u taqaanay ee u wanaagsanaana kuu muujinaysa waa mid haddii aad dhuuxdo ama xitaa mahmaahaheeda aad gadaal u raacdo aad ka ogaanayso maxay soomaalidu necbayd maxayse jeclayd muxuu dooqa dadka soomaalidu u ahaa aaqilka soomaalidu muxuu ku telin jiray maxaa tilmaamaha wanaagsan ee laga dhaxlo ka mid ahaa waa mid haddii adugu aad dhuuxdo amaba aad mas-uul tahay xil kaa saaran yahay inaad wax fara badan ka ogaato haddii aad shacab tahayna waa mid loo baahan yahay bal inaad waalidiintaadii iyo wixii haddii eebaidmahayo iyagu ay ay gaarka u lahaayeen ama u hagaagsanaa inaad wax ka fahanto mid u baahan weeyaan haddii eebaidmahayo waa mid caadi ah oo nolosha iyo qaababkeedii kala duwanaa tusaalayaal badan ka bixisa ka soo qaad hal mahmaaha oo yar haddii laguu sheego dee mahmaahdu laba unbay mid noqonaysaa mahmaah marxaladeed iyo haddii ilahay idmahayo inay noqoto mahmaah murtiyeed labadubana way kuu anfacaysa hadday mahmaah marxaladeed noqoto dee marxaladdii maanta way taagan tahay mahmaah murtiyeed hadday noqotona dee murtidii mar walbaaba loo baahan yahay oo mayna dhammaanin xubinteenna maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waxaa la yidhi bahalkan libaaxaa waa bahal dhib badan waana mahmaahyo badan yahay waa sheekooyin badan yahay waana dhib badan yahay waana maaragtay ugaarsi kulul yahay libaaxa waxaa dabeecad u ah waa bakhayl badanaa cudurrada libaaxa dila waxaa ka mid a waxaa ka mid a tiibey qaaxu u dhintaa intiisa badan waxaa kaloo lagu sallado cudurrada la sheega ka mid a calool xanuun iyo balaayo badan iyo in waxyaalo badan qabo ayaa iyadana la sheegaa marka libaax baa la su'aalay waxaa lagu yidhi libaaxow maxaad adiga keligaa wax u cuntaa maxaa bakhaylnimada kuugu wacan baa lagu yidhi libaaxow adiga libaaxow bakhaylnimada maxaa kuuga wacan oo aad keligaa u cuntaa wax oo intaad wax dilooto xitaa inta laga yaaba in gooshii ilmuhu diloodaan neef maxaad uga caydhsataa adiga keligaa wax u cuntaa kuwa kalena ay kuu ag fadhiistaan iyagana aad u guushaa libaaxow bakhaylnimada noocaasa maxaa kuugu wacan baa lilood keligaa wax u cuntaa su-aashaasaa la weydiiyey libaax marka waa ka jawaabay wuxuu yidhi waxaan keligay wax u cunaa oo iigu wacan aniga bakhaylnimada waxaan idiin sheegayaa kuwa wax ugaadhsada waxay ii yaqaanaan ugaadhsade inta wax ugaadhsataa waxay ii taqaanaa ugaadhsade inta la ugaadhsadana waxay ii taqaanaa ugaadhsade laakiin intaasba midaan ii aqoonin oo aniga i ugaadhsadaa jira kaasina waa jiilaalka ayuu yidhi u fiirsaya wuxuu yidhi inta wax ugaadhsata waxay ii yaqaanaan ugaadhsade inta la ugaadhsadana waxay ii yaqaanaan ugaadhsade balse midaan ugaadhsade ii aqoonin ayaa jira oo aniga i ugaadhsada kaasina waa jiilaalka jiilaal markuu ku leeyahay waa abaar waxa uu ka hadlahayo midka isaga ugaarhsada ee uu lafihiisa uga baqay ee uu leeyahay kaas dartii inaana jiilaalka u hadhin ujeeddada fahan libaax wuxuu ku leeyahay jiilaalku aniga ima yaqaana inaan ugaarhsada halisa ahay laakiin kuwan aan ugaarhsada iyo kuwa wax ugaarhsada yaa ii yaqaana inaan ugaarhsada halisa ahae jiilaalku aniguba io ugaarhsadaaba oo hadday abaaru dhacdo dee waxaan ugaarhsadana heli maha kulaylkaiyo oonkaana idili iyo gaajada kaas dartii yaan keligay waxu cunaa anoo ka baqahaya inaan jiilaalka u hadho sidaas ayuu libaax mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi qoysatee yaa kuu xiiri qoysatee yaa kuu xiiri